Faizo Siyaad Cali waa gabar da'yar ah oo ka dhalatay qoys da'yar ah taasi oo ku xanuunsan kahan barakac oo ku yaala magaalada Beledweyne. Gabadhan ayaa ka xanuunsan qaarka dambe iyadoo qoyskeeda ay waayeen qarash ay ku geeyaan gooba caafimaad. Barwaaqo Maxamuud Xareed hooyada dhashay gabartan ayaa codsatay in lasoo caawiyo gabarteeda iyada oo sheegtay in gabadheeda xaalad adag wajahayso muddo laba sano.
xanuunka gabadha waxaa waaye keliyaha oo fariista sidii hadda malaynaayo dhabarka mandhiciiraha maxay aheyday barar oo halahan qaarka dambe ka galay bararaa hayaa oo ooguba daran hadda gurigaas xaba maxay aheyday kama qaban karto maxay aheyday markan oogu imaado oon meel ka aadin idoo matluunsana oogu imaana inkee intay sariirta kasoo degtay inkee waxay cunto inkee ma raadsan karta galaaska biyaha waa in loogu geeyo sariirta marka xanuunkaasaa hayaa waxaan ku daaweystana ma haysto oon meel ku geysto ma haysto gabadhaasaa iga xanuunsan waxaan ku daaweystay waxaan ku daryeeshta midna toona ma hayst meeshaanaan degani kaamkaanaan degani waxna uma awoodi xabad biristimool eh aan habeenuu awooda habeen habeenaan u awooda mar aan helaa marna aan waayna marka waxaan rabaa haddaa maxay aheyday soomaalinimo ay jirto oo soomaalinimo isku qadarinayno in lii qadariyo hooyo soomaaliyeedaan ahay maxay aheyday igu soo taakuleeya waxba uma awoodo daawo uma awoodo daryeel uma awoodo marka haddaa la is caawinaa oo soomaalinimo ay jirto oo qadarin jirto hooyo soomaaliyeed la qadarinaa lii qadariyo maxay aheyday waa gabar inan eh waa weli mustaqbal ma yeelanin way xanuunsan tahay way iga xanuunsan tahay waxaan ku daaweystana ma haysto furaha waa afar soddon iyo lix siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo labo furaha waa afar soddon iyo lix siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo labo lambarkaasay wadataa Faizo Siyaad Cali ayaa ka codsatay walaalaha muxsiniinta ah inay soo caawiyaan si loo geeyo dhakhtar.
gabar soomaaliyeed ahay maxaa rabaa in lii caawiyo gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilasha soomaaliyeed maxaa rabaa inay caawiyaan gabar yaraa ahay wiili hataa mustaqbal ma yeelan in lii caawiyaa rabaa intaasaa niiga codsanaa soo tara gabar xanuunsana ahay maxaa i xanuunaa lugaha iyo kiliyaha iyo sidoo kale mandhiciiranka sidii hal lugu ay ugu daran waana lugta midig in lii caawiyaa rabaa gabar walaashiinoo kale ahay inaa isoo caawisiinaa rabaa Qoysaska danta yar ee ku nool xeryaha barakacayaasha ayaa xaalad adag wajahaa marka ruux ka mid ah ee soo wajahdo xaalad caafimaad darro maadaama aysan heli karin qarashka kaga baxa goobaha caafimaadka